أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco waliba ahaad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan maanta haddii allaha awoodaliha ogolaado waxaynu ku falanqaynaynaa heshiiska xasan sheekh abey axmed oo kula galay dalka turkiga uguna ogolaaday badda soomaaliya inay etoobiya wax ku yeelato barnaamijka waxaa inagala qaybgelaya doctor xanafi cabdi sheekh aadan maxamuud ugaas oo ah aqoon-yahan falanqeeye ah iyo maxamed axmed guuleed oo ah nabadoon soomaaliyeed kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha بالشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag inta aanan hore u gelin barnaamijka waxaynu marka hore ku bilaabaynaa xogta shirka ankara waxaana inoo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali turkiga ayaa dowladda federaalka iyo etoobiya u qabtay wadahadallo siyaasadeed oo saddex xilli oo kala duwan dhacay kii ugu dambeeyeyna waxaa ka soo qayb galay madaxweyne xasan gurguurte oo awal sheegi jiray in aanu etoobiya la kulmaynin ilaa iyo heshiiska ay somalilan la gashay ay ka laabato madaxweynaha turkiga rajab dayib ordigan oo etoobiya xiriir siyaasadeed kala dhexeeyo soomaaliyana dhaqaalaheeda iska gurta iminkana shidaal ka baaranaya ayaa isu keenay abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud gurguurte
Somali ve As a result of the confidence that Somalia and Ethiopia have in our country, we have wadahadallo dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya oo uu martigeliyey dalkeenna kuwaasoo socday siddeedii bilood ee lasoo dhaafay waxaan gaarnay horumar muhiim ah isfahandarradii jirtayna waxaan horay oga dhaqaaqnay tallaabooyin nabadeed taasoo labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada shaqayn doonaan nabadda based on peace and cooperation between Somalia and Ethiopia.
hadda waxaa la soo gaaray dhammaadka riwaayadda waddaniga ahayd ee xasan sheekh wakhtiyada qaar uu u jilayay ummadda soomaaliyeed waxaana u kaba gashaday in etoobiya uu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya si maraakiib ay leedahay oo ciidamo kumanaan ah ay saaran yihiin ay ugu dhex gooshaan kuwaas oo doonaya in ay aaqirka waddamada carabta qaarkood qabsadaan kuna haminaya in ay kacbada dumiyaan kow iyo tobanka bisha laba iyo tobnaad laba kun afar iyo labaatan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu ra-iisul wasaaraha etoobiya kula heshiiyey in qayb ka mid ah badda soomaaliya ay etoobiya yeelato Ethiopia and Somalia are two neighborly countries, and they have mutual uh, interests in cooperating together.
itoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo deris ah waxayna wadaagaan dano wada jir ah oo ay tahay inay iska kaashadaan waana inaan ka wada shaqaynaa sidii aan mustaqbalka barwaaqo u gaarsiin lahayn dadkeenna iyo dalkeenna waxaan aad u bogaadinaynaa dadaalka ay samaysay turkiga soomaaliya sidaba ay horay u ahayd waxay sii ahaan doontaa saaxiibka itoobiya Somalia, as has been, will remain a true friend of Ethiopia.
I believe that today's constructive discussions will push us into a new year.
waxaan aaminsanahay wadahadalladii labada maalin socday inay noo horseedi doonaan sannad cusub oo aan wada shaqaynayno oo ku tilmaaman saaxiibtinimo iyo wada shaqayn wadajir ah mar kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ordogan iyo shacabkiisa sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne xasan sheekh kulankan waad mahadsan tihiin His Excellency Hassan Sheikh for convening this meeting, also for concluding in a win-win approach. I thank you.
horanta sanadka soo socda ee laba kun shan iyo labaatan gaar ahaana bisha februari ayaa qorshuhu yahay in heshiiskan oo iminka is-afgarad ah mid rasmi ah loo bedelo oo xasan sheekh uu itoobiya saxiixa ugu duugo waa hagaag intaas aynu ku dhaafno warbixintaas markaana waxaan soo dhoweynayaa dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka anigoo ku horeynaya doctor xanafi cabdi sheekh aadan doctor xanafi marka hore waa maxay dareenka aad ka muujinayso heshiiskan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, waxaa heshiis lagu tilmaami karo waana wax aada iyo aada u foolxun wax taariikhda ummadda soomaaliya soo marayna ma aha insha allahu tacaalaana wax hirgeli doono ma aha marka waa wax aada iyo aada loola yaabo oo aada iyo aada u liito oo taariikhda aan u arkin weligeed marka heshiis laguma tilmaami karo wax hirgeli doonana ma aha insha allahu tacaala marka waxaas heshiis laguma tilmaami karo insha allahu tacaala waa iska maaragtay shimbire oo heesa waxa la dhihi jira waaye oo meelaha laga heesaysa mooyaane wax heshiis lagu sheegi karaana meesha kama arkin maaragta waa mahadsan tahay doctor xanafi aan u wareego maxamed ugaas maxamed ugaas arrintan inta aysan dhicin ayaad sii iftiimisay habeen hore haddana wax badan ayaa soo baxay oo aad sii odorastay su-aasha ugu horraysa ee aan ku weydiinayno waxay tahay sida aad la socotay shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed afka ingiriisiga lagu qoray dabcan waad akhrisay qoraalkaas marka maxaa kaaga baxay ama aad ku qaymayn kartaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa walaale adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijka iyo akhyaarta kale ee idaacaddaba Een, intaa kadib su-aasha haddaan usoo noqdo waxaan rabaa inaan ku bilaabo caadiyan een, waxaa jira arrin marna yacni arrin caqli ah ama mandiqi ah marna sida caadadu tahay oo lagu yaqaano khilaafaadka bini'aadanka iyo dowladaha iyo ururada soo dhex mara qaabka lagu xaliyo ah arrintaas waxay tahay khilaafaadka tusaale ahaan dowladaha soo dhex mara laba midkood bay noqdaan ama lagu xaliyaa ama loo wajahaa ama wadahadaladoodu een, ama wadahadalada ku saabsani ay u qabsoomaan oo ay u dhacaan qaabka koowaad waxa weeye arrintu si kasta oo ay xasaasi u tahay iyo si kasta oo lagu kala aragti duwan yahay labada kooxood iyo labada wadan iyo labada dowladood ay u dhaxaysaa inay ayagu ka wada fariistaan xilligay doonto ha ku qaadato inta jeeray doonto ha qaadato wadafadhigaasu in ay maaragtay qaab iyo broses iyo nidaam iyo wadahadal ayagu ay labadoodu u dhaxeeya ay maaragtay uga heshiiyaan kadibna ama ay shaaciyaan qodobada ay ku heshiiyeen ama ay maaragtay kusoo koobaan hadalkooda sida lagu yaqaano wixii arrimo ay isku hayeen inay ka heshiiyeen arrintaas haddii lagu guuldaraysto oo labadaa kooxood ama labadaa wadani ay wadahadal dhexdooda ah wax ku xalisan waayaan diblomaasiyadda reer galbeedka maaragtay een, ay hormuudka u yihiin waxa lagu yaqaano waxa weeye ama optionka labaad oo ku xigaa taas dowlad saddexaad ama dowlado kale ama urur saddexaad ama gacan saddexaad inay soo dhex gasho meel kale iyo waddan kale iyo meel dhexdhexaad u ah in wadahadalkooda lagu qabto in la helo cid u kala dabqaada oo isku soo dhoweysa aakhirkana maaragtay een, heshiiskooda iyo wada heshiintooda een, ayadu gaaranta iyo maaragtay een, damaanad ka noqota qaybtan daba hadday dhacdo waxaa maaragtay dhaqan ah oo xaqiiqatan arrintay caqligu keensanayana ah waxa laysku hayo inta badan maadaama lasii ogyahay oo la yaqaano qodobada lagu kala duwan yahay iyo waxa laysku hayo iyo waxa doodu ka taagan tahay markii laga heshiiyo wixii laysku hayay in la shaaciyo oo sida looga heshiiyey iyo dare maaragtay nidaamka loo maray iyo waxa xaqiiqatan qolo walba ay ka tanaasushay iyo waxay ka tanaasushay waxay ku bedelatay maaragtay inay shaaciso oo ama meesha warmurtiyeedka lagu shaaciyo ama ay qolo kastaa geesteeda maxaan ku yidhahdaa ay uga hadasho sidaa darteed ee, gacantaa saddexaad iyo dadkaa saddexaad oo ku dhex jira shaqadooda waxay noqotaa isku soo dhoweyn inay mid walba goonidiisa ula fariisato ay wax uga soo dhaadhiciso qodobada maaragtay mid walba ugu muhiimsan iyo waxa uu ka tegi karo iyo waxa secondariga ku ah ay ka fahanto qolada kale ay ula tagto aakhirka ay isku keento sidaa darteedna qoloba ay wax ka tanaasusho qolana wax u muhiimsan oo aysan ka tanaasuli karin qolo walbana maxaan ku yidhahdaa loo malmariyo ama loo ogolaado arrintaa marka markii la fiiriyo waxa aan ka wada warqabnaa een, sida xaqiiqada horjirta iyo sida afka ay ka sheeganayeen kooxdan fila soomaaliya joogta ee dabaqoodhiga soomaaliyeedu waxa la isku hayay inay ahayd laba qodob oo aan sinaba een, maaragtay la isku waafajin karin oo wax reconciliationa aan maaragtay laga dhex abuuri karinin oo ah etoobiya oo ku adkaysanaysay oo aaminsanayd oo shaacsatay inay heshiis la gashay muuse biixi heshiiskaas uu konton sano uu maaragtay fasaxu siinayo uu ku wareejinayo dhul soomaaliyeed iyo deked soomaaliyeed oo ay xero ciidan iyo saldhig ciidan iyo deked ayagu ay leeyihiin ay ka samaysanayaan ayna ku bedesheen inay aqoonsanayaan mandaqada maaragtay somalilan loo bixiyey inay dowladu aqoonsanayaan qoladanuna dhankeeda ay ku doodeysa in arrintaasu madax banaanidooda maaragtay ay lid ku tahay aysan aqbali karin inaba wax wada hadalana aysan gelaynin ilaa arintaa laga noqdo meesha la kala taagnaa ama labada meeloodoo la kala taagnaa halkaasay ahayd maxaa marka uu noqday warmurtiyeedkii iyo wixii kasoo baxay shirkii iyo heshiiskii maxaanku irahdaa wadahadalkii shalay maaragtay la sheegay ama la shaaciyey inuu erdogan uu maaragtay ankara ugu qabtay abiy axmed iyo xasan gurguurta wixii iyo natiijadii kasoo baxday waxay noqotay in la yiraahdo wax kastoo aan isku haynay waa ka heshiina waxa looga heshiiyey iyo waxa laisku hayay waxay ahaayeen iyo waxa laga tanaasulay ama qolo walba ay ka tanaasushay iyo waxa qolo walba ay ku adkaysato oo looga fuqay waxay yihiin midna inaan lasoo carab aan lasoo maaragtay aan la sheeginin madasha intuusan xasan sheekh fariisanin inaan la sheeginin waxa loo ogolaaday oo looga tanaasulay oo uu ku aqbalay inuu madashan fariisto uu fariisto maadaama uu horey u ballanqaaday inuusan fariisan doonin yacni sidaa darteed warmurtiyeedkan marka la qiimeeyo wuxuu ahaa warmurtiyeed horta runtii xaqiiqatan wax macno ah oo uu xambaarsanaa iyo wax murtiyahoo ku jirtay iyo wax nuxura oo uu lahaa aysan jirinin hal arrin marka laga soo reebo arrintaasoo ahayd aan afka lagu dhufan oo aysan nimankii maaragtay meeshaa soo wada fadhiisan aysan sheegin laakiin xaqiiqada jirta iyo maaragtay waxa qof walba sadarada qof walba oo caqlila u muuqda ahaa oo uu ka akhrisanaya fadhiga iyo meesha ahayd oo ahayd rabitaankii abiy axmed inuu maaragtay hil karay abiy axmed go-aanadii uu gaaray iyo heshiisyadii uu saxiixay iyo warkuu saxaafadda ka sii daayey inuusan ka noqonin sinaba xasan sheekh maxamuudna in uu maaragtay aqbalay oo uu maaragtay aqbalay yacni abiy axmed arrintiisa iyo go-aankiisa inuu ku adkaysto oo uu xaqiiqatan maaragtay uu fushado nacnacdooda iyo hadalka tororogta ah oo cooperationka iyo nabad iyo maxaanku irahdaa wadamo deris ahaan nahay iyo dad aan kala maarmin baan nahay iyo gobol maaragtay xasaasi ahaan ku wada noolnaa iyo danta isu kaya qasbayska markii laga soo tagana yacni xaqiiqatan waxa wejigiisa iyo maaragtay waxa meesha laga akhrisanaya ka muuqda ee ahayd inuu xasan sheekh maxamuud fuliyo ka noqon doono yacni intii muuse biixi iyo maxaanku irahdaa dabaqoodhiga waqooyiga maaragtay ay u saxiixeen bishii janawari ee lasoo dhaafay abiy axmed ay u saxiixeen marka wuxuu ahaa warmurtiyeedkan iyo shirkan iyo waxaan heshiiskan lagu magacaabay hagardaamo kale maxaanku irahdaa fagaare iyo shir iyo goob iyo wadahadal kale oo lagu bixiyey oo lagu wareejiyey oo lagu saxiixay dhulkii soomaaliyeed qayb ka mida iyo baddii saylac iyo qaybtii dhulka soomaaliyeed maaragtay ugu taariikhda fogeed ama ka mid ahayd meelaha maxaanku irahdaa ugu taariikhda fog oo ugu taariikhda dheer waa arrin runtii hagardaamo iyo hoosaasin iyo maxaanku idhaahdaa duulaan kale oo runtii guuracan ku ah xasan sheekh maxamuudna uu ku qaatay door lamida doorkii uu cabdullahi yuusuf ku qaatay door lamida doorkii uu farmaajo ku qaatay door lamida doorkii ay nimankii maxaanku idhahdaa dhulka soomaaliyeed ingiriis iyo talyaani iyo kenyaati iyo etoobiyaan u saxiixay ay qaateen asaga ka hortiisa waa mahadsan tahay maxamuud ugaas waa tahay aan markiisa soo dhoweeyo nabadoon maxamed axmed guuleed nabadoon maxaa soomaaliya ugu sugan heshiiskan oo ay dowladda federaalka oo hadda ay aada ugu farxayso bismillaah dhib badan baa ugu sugan oon la soo koobi karin heshiiskani wuxuu horodhac u yahay gumaysi in haddii laykuru yahay soomaaliya la gumaysto ayuu maaragtay horseed u yahay oo bilowgiisii yahay wuxuu haddee dhibaha ugu jira haddee badihii iyo dalkii soomaaliyeed ayaa cadowgii loo saxiixaya oo loo saxiixa oo la siiyey dhibaatooyin baa madan baa ugu jira dalkiiyo haddii laykuu run yahay la qaato oo gacan cadow gala ayaa ugu jira lama soo koobi kara dhibaatooyinka haddii laykuu run yahay ku sugan heshiiskaas heshiis xaaraana weeye in maaragtay laga hadlo oo sooma nin soomaali sheeganaya ama niman soomaali sheeganaya inta tagaan baddii soomaaliya ka gorgortamaan ayaa xaaraam ah waxaa haddee laykuri meesha ka cad nimankaasi inaysan soomaali ahayn ee niman kiristaano yihiin oo maaragtay aan soomaali matelin aan dal matelin aan diin matelin waxaa la rabaa taariikhda horta in dib loo raaco heshiiskan waa horuu soo bilowday wuxuu soo bilowday kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowdii waxaana bilaabay madaxweynihii maraykanka reegan la oran jiray xirka markuu qabtay iyo markuu ka degay intaas wuxuu ka shaqaynhayay etoobiya inay bad hesho oo dhulka soomaaliya qaadato badab iyo qaybo badan qaadato ayuu ka shaqaynhayay xilligaas wuxuu adeegsaday wuxuu yidhi hadalladiisii ka mid ah soomaalidu waa toban milyan waxayna haysataa saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex kun oo mayl oo badahay haysataa etoobiyana siddeetan milyan weeyuu yidhi hal kilomitiro bada ma haysato waxaasi wax dhici kara ma ahane waa in haddii lakuruniyo etoobiya bad hesha siday badda u heli lahayd ayuu haddana sii sharaxay wuxuu yidhi waa in la helaa dad soomaali u dhashay oo kirishtan ah oo etoobiya ku mabda ah oo annaga nagu mabda ah dadkaasaa badda bixin kara oo etoobiya saasay bad ku heli kartaa ayuu yidhi saasuu u sharaxay waana qodobka hadda maantay taagan oo laga hadlahayo maaragtay turkiga maaragtay lagaga hadlahayo oo baddii soomaaliya iyo dalkii soomaaliya saylac lagu bixinhayo markii xilligii uu sheegahayay oo saadaalinhayaybaa hadda la joogaa dad kirishtaama oo haddii lakurinayahay magaca soomaali ka ah ayaa la soo cadbiyey maamullo faasida madax haddii lakurinu yahay looga dhigay xiliyadaasna waxay ahayd ilaas ilaa haddii lakurinu yahay seman semankii dagaalkii markuu dhacay intii ka dambeysay soomaalidu qurbaha aad bay u aad gaaladu marka waxay taargadka saarto xoogga saartay dadkaa qurbaha aaday oo dalalkooda tegay inay soo dhoweyso oo kiristan ka dhigto say danahooda ugu fushato oo etoobiya bad u hesho oo maraykan khayraadka u gurto oo maaragtay sidaasuu reeganta haddii ilakuran tilmaamaya waana qodobka maanta taagan waa hagaag waxaan ku laabanayaa maxamuud ugaas maxamuud sida aad ku daawatay ama aad ku dhegaysatay warbixinta aan barnaamijka ku bilownay waxaa jira hadallo shirka ankara ay ka jeediyeen madaxweynaha turkiga kan dowladda federaalka ah iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya haddaba waxaad isbarbardhig ku samaysaa labada hadal ee ay kala jeediyeen xasan sheikh iyo abey axmed horta mar kale soo koobo hadallada labada nin ay meesha ka jeedsheen labaduba waxay ahaayeen baa la odhan karaa hadallo scripted ah ama waraaq lagu soo qoray intaan meesha la imaanin yacni laga soo baaraandegey loogu talagalay yacni maya iyo haah diidmo iyo yeelid midna inaan la oran waxba inaan lagu sheegin si maaragtay marin habaabin ah in saxaafadda iyo dadka iyo waddamada ay ka soo kala jeedaan labada mujrim in maaragtay wixii caqligoodu gaarsiisan yahayna lagu qanciyo ama lagu maaweeliyo intii kalena maxaanku yirahdaa lagu jahwareeriyo ama lagu quusiyo wax nuxur ah iyo wax qodobo la xiriira wixii la isku hayay oo ay taabanayeen ama ay ka hadleen ma jirto xasan sheekh maxamuud hadalladiisu waxay ahaayeen xaqiiqatan kuwii lagu yaqaanay oo uu madal kasta oo gunnimo uu ka jeedin jiray oo uu cadaawo kasta iyo maxaanku yirahdaa mujrim kasta oo waddankan iyo mujtamacan iyo muslimiinta bariga afrika hagardaamo iyo godob ka galay maaragtay uu inuu walaalkiis yahay isku danna ay yihiin isku mowqifna ay yihiin isku mustaqbalna ay yihiin uu ku sheegayey oo maaragtay uu ku hantaatacayay intii ayada ahayd oo runtii lagu yaqaanay oo uu saraakiisha maraykanka iyo kuwa yugandhiiska iyo baktiga askarta gaalada uu ka dul sheegi jiray unbuu fadhigaana xaqiiqatan ka sheegay etoobiya waa wadan darisnahay oo maxaanku irahdaa cooperation iyo wada shaqayn iyo maxaanku irahdaa inaan nabadda iyo arrimaha gobolka ka wada shaqayna aan u baahannahay unbuu maaragtay hadalka iyo waxa uu saxaafadda iyo mujtamacii soomaaliyeed uu la horyimid maaragtay uu kusoo koobay uuna ka dhigay yacni nuxur iyo wax arrintaa ka bedelan oo qodob uu meesha ku hayana xaqiiqatan ma jirin oo uu sheegi karay maadaama dee nin inta loo yeeray waxaan saxiix la yiri uu ahaa abiy axmed dhankiisa dee wejigiisa sida ka muuqatay xaqiiqatan xaqiiqaduna ay tahay nin wuxuu ahaa dee rabitaankiisii iyo maxaanku irahdaa arrintii uu raadinayo daba joogay ay u suurta gashay hadalkiisa waxaa ugu dambeysay weyn weyn in uu arrintaanu maaragtay ay kusoo dhammaatay annagu arrintaas waxaan ognahay una fasiranay xaqiiqadanaduna ay tahay inay asaga weyn u tahay wax weyn oo dhanka kale ay u tahay iyo soomaali iyo maxaanku irahdaa dabaqoodhigan xasan sheikh iyo kooxdiisa aysan jirinin marka hadal kooban oo lasoo diyaariyey oo macno darro ah oo diblomaasiyaddii munaafaqadda ahayd oo awoowayaasha reer galbeedka iyo gaalada maraykanka iyo ingiriiska iyo talyaanigu ay bareen bay maaragtay meesha la yimaadeen waana wixii caanka ay ku ahaayeen oo mujtamacaadka maaragta ay ku jahawareerin jireen waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno heshiiska ankara ah ee uu xasan sheekh ethoobiya uga ogolaaday qayb ka mida badda soomaaliya doctor xanafi su-aalaha ugu badan ee dadku iska weydiinayaan heshiiskan waxaa weeye sababta xasan sheekh ku kaliftay inuu saacado gudahood ku bixiyo badda soomaaliya oo uu hore u sheegay in taako ka mid a aanu qofna bixi karin wax badan buu iska hahadlaa hadalkiisa ma koontaroolo aqoon ma jirto waa idiin sheegay oo nin iska tuugsi waxaas yaqaanu iska ahaa waa iska hadlaa hadalkiisana wax qiimaha oo dad oo waxgarada ay qiimey karaan ma aha mar wuxuu leeyahay maaragtay ani haltaa kama bixi karo mar wuxuu leeyahay maarata hadda bishii ugu horey bishii haddaan soo dhaafanay manaan dhegeysanay isagoo dhaha dadku waxay leeyihiin muusuu diidan yahay war ani muuse ma diidanay heshiiskaas weligay ma saxiixa etoobiya lama fadhiisanaan waxa uu iska daldalaa marka wax qiimahu leeyaha ma jirto ee xasan waa axmaq taariikhda soomaaliya asoo kaleetana sooma marin waa nin aada u dulaysan waa nin aada u liito waa nin aan karti lahayn waa aanan shaksiyad lahayn waa inaan aqoon lahayn waa nin mubahdal ah waa inaa xitaa somalia waxay tiraahdaa waxay tiraahdaa somalia hadalka haddaadan ka fiirsan meel xunu kaarida maaragtay ee weerdha haddaadan ka fiirsan meel xun ay kaa tuuraysa maalin waxbuu iska sheegaa xasan nin la dhihi kara maaragtay soomaaliu mateli kara maaha waana isku wada mido waxaanan akhasunahaasa liyada ayaga dhammo ama muuse biixa noqdo ama kan ama axmed waxaana waxay isdhaama ma lehe wax quality leehi ma jiro marka waa kelimad iska hadal oo iska dhahay waxaa hadda keenana waxay tahay waa laba arrimooda meesha keentay arrinta koowaad waxay tahay wuxuu ku fashilmay wadankii gudihiisii iyo shacabkii iyo maaragtay ummadii dhulkii ka dhacayay iyo broboleemkii gudaha batay waa kii maalooda raacdaynaya kii wax la cuni jira ee madaale kii gobolka waa kii raacdaynayay marka waa boor isku qarin waaye dadkaa la rabaa in la wareeriyo oo jiha kale loo jeeday mooyaane waxa ka keen hadda waxa weeye mid waa boor isku qarintaas waaye oo gudahay karkar haysa baasha gudaha waxaa ka socdo dab kulula ka hayso waa marka wuxuu rabaa inuu jihada ka jeediyo dadka oo meel kale ku jeediyo midka kale waxaa weeye meesha taala waxay tahay wax ciidanoo maanta loo haya ma laha afrikaankiina waa baxayaan wakhtigooduna waa dhammaaday wax maaragta shilinku bixina ma laha wuxuu door biday marka kuwan axmaqyada ee la taliyaasha ay ku hareeraysanaan waxay ka dhaadhiciyeen inuusan etoobiya ka marmaynin ee wax walba etoobiya u sameey wax kasta ha kugu qaadatay hana waardiyeyso waa taas waa meesha keentay etoobiyana jarbay cayaayayso riwaayadda way jilaysa waxay rabtaa hal mar inay ka saxiixato marka waxaan wax damiirle ma aha wax shakhsiyadle ma aha wax ummadka fikira ma aha calooshiisunbuu ka fikiraa oo masaakiintaas dhulkooda inuu gadgato ka firaa mooyaane aniga aragtideeda waxa ugu daran ee maanta meesha keena waxay tahay buuqaas gudaha ka taagan ee shacabkaas la gumaadaya ee haweenkii caruurtii dhulkii laga dhacay qaylinayo in layskaga jeediyaa la rabaa oo lagu mashquuliyo iyo in maaragtay etoobiya maaragtay ee laga dhiga maaragtay ee ee lasoo dhawaysto oo teeda kale waxaa meesha ka muuqata maxaa xilligan keenay in maaragtay heshiisaan saxiixina la yidhi waxaa laisku soo aadiyey markii axmaqii ahaa muuse saamiri may dhahankii muxuu ahaa muuse biix markuu meesha ka baxay wuxuu rabaa inuu iska dhigo inuu yidhaahdo maaragtay anigaa maaragtay heshiis saxiixaya anigaa maarata kuwa meenaya kii kale waa dhac aniga iyo saxiixo waxyaabo aada u liito oon la fahmi karin waxaas marka wax heshiis lagu tilmaami kara ma aha wax umad loo sheegi kara ma aha taas marka in la fahma aad iyo aad u wanaagsan waa mahadsantahay doctore maxamuud ugaas halka uu heshiiskan ka dhacay waa ankara dowladda federaalka waxay bilihii lasoo dhaafay sheegaysay in turkiga uu xabasho ka difaacayo marka hadda su-aashu waxay tahay turkigu ma bad ayuu difaacayaa mase wuxuu fududeeyey sidii baddeenna loo qaadan lahaa su-aashaas horta waxay la mid tahay ama hadalkaas iyo sheegashadaas waxay la mid ahayd maraykan baa bad noo difaacaya iyo yugandhiis baa nabad ilaalin ah iyo kenyaati baa amniga soomaaliya ka shaqaynaya iyo etoobiyaan baa soomaaliya dowlad u dhisayadii ay sheegi jireen soddonkii sanana ay soo wadeen ama weligoodba ay taariikhda u lahaayeen dabadhilifka gaalraacyada ah ee soomaaliyeed ee bilaa qadiyadda iyo bilaa mabda'a iyo bilaa aragtida runtii ku safaysan oo maxaanku idhaahdaa lagu yaqaano arrintaas wax xaqiiqa ah oo ay ku salaysnayd oo war afka laga yiri maaragtay dhaafsiisan oo ka badan xaqiiqatan ma ayna jirinin kuma salaysnayn taariikh ay leeyihiin kooxdan iyo dowladdan turkiga xilligan ka talisa oo matasha oo maaragtay noo sheegaysa oo na tusaysay inay waddan soomaaliya oo kale ah oo dal muslim ah sababtay doontaama maaragta u sameeyaana inay khayraadkiisa iyo gobonimadiisa iyo maxaanku irahda ammaankiisa iyo danihiisa ay ka shaqaynayaan wax noo sheegaya oo taariikhdooda ku jiraa ma jiro bal cagsigeeda arrintaa ku jirta oo waxa aan ognahay oo aan la soconnaa yacni kaza iyo dhulkii falastiin oo maanta maaragtay ugu xaaladda ugu adag dhulkii muslimiinta ku jira yacni doorka foosha xun oo ay ka qaadanayaan iyo buudka dadka muslimiinta lagula tumanayo inay iyagu u dhoofiyaan dhaqaale ahaanna meelaha ugu muhiimsan ee ay maamulka yuhuuddu ay ku tiirsan yihiin inuu yahay waxaan ka warqabnaa wadankanu ciidan ahaan inuu wadan neeto ka tirsan oo ciidanka ugu badan ee labaad kule inuu yahay aragti ahaan waxaan aaminsannahay oo aan ka warqabnaa oo xaqiiqo ah nimankanu inay niman kamaalism iyo mustafa kamaal ataa turki yacni aragtidiisii iyo cilmaaniyadiisii aaminsan oo uu xafiisyadooda iyo derbiyadooda maaragti ku dhegan yahay oo maxaan ku idhaahdaa ay u sujuudaan subaxii markay shaqada gelayaan inay yihiin oo aragti ahaan ay halkaa taagan yihiin waxaan aaminsannahay niman qowmiyiin ah oo qowmiyadda turkiga aaminsan oo maxaan ku idhahdaa xataa ka muslim ahaan markay sheegteen carab iyo dad muslimiina aan la tusi karinin oo ka xajiimoonaya inay yihiin baan baan ognah oo ka warqabnaa oo taariikhdooda iyo maxaan ku idhahdaa dhaqamadooda ka muuqato oo ku cad oo ay leeyihiin oo lagu yaqaano ma jirto wax xaqiiqatan intaa iyo inta la midkaa marka wax lagu qiimeeyo waxa sheegashada dabaqoodhigan soomaalidu ay sheeganayaan caddaynua ma jirto waxaan ka warqabnaa hagardaamada dhaqaale iyo midda siyaasadeed iyo midda caskari ee ay mujtamacii soomaaliyeed u geysteen diyaaradahooda iyo daroontooda inay masaajidii dadka ramadaanta ku duqeynaysay baan la soconnaa yacni shan kun oo qof oo xoogsato ahayd inay hal maalin shaqadii ka direen oo mashiinadoodii iyo shaqaalahoodii iyo dadkoodii ay ku bedesheen baan ka warqabnaa dekedii iyo aeroboodkii waddankanu lahay oo ilaha dhaqaalada ahaa inay ummaddii ka cuna qabataynayan baan la soconnaa yacni dhan kasta hagardaamadooda iyo maxaan ku idhahdaa sida ay niman cadow shisheeye ah u yihiin baa ku cad suruuqyaakooda iyo maxaan ku idhahdaa waxa ay aaminsan yihiin iyo siyaasaadkooda iyo istaraatiijiyadooda militariga iyo midda siyaasadda iyo midda diblomaasiyadda ah sabab marka maanta loo aamino oo qof caqli leh iyo mujtamaca soomaaliyeed iyo dadka yacni wadciga jira iyo waxa xaalad wax ay waxyaabaha dhacahaya iyo dhacdooyinka taagan la socda uu maxaan ku idhahdaa arrintaa u gato xaqiiqatan anigu imana muuqato mana jirto nimankan waa niman cilmaaniyiina waa niman maxaan ku idhahdaa nasaarada caalamka ururada ay leedahay awoodda maaragtay labaadee ugu badan ku leh waa niman hagardaamo kasta iyo maxaan ku idhahdaa shirqool kasta oo mujtamaca loo soo maleego ee hormuudka ahaa laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ilaa haddana maxaan ku idhahdaa arrintaas waranka caadiis caaradiisa ka oo meesha ugu horreysa ka jirta waa tahay waxaan soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha n namadoon maxamed axmed guuleed maxaa maanta xal u ah ummadda soomaaliyeed soomaali waxaa u xal ah ilaahay baa noo sheegay maslaxadeenna allaa yaqaan allaana uumay koonkan haddii ilaykuna allaa dhisay kitaabkaasuu noo soo dejiyey manasalka asagaa noo xala allana waa noo sheegay annaguna waa u jeednaa inuu xal noo yahay horta marka u horraysa waa inaan kitaabka soomaaliyay aan qaadannaa oo haddii ilaykuna yahay ka run sheegnaa oo qabiiliyadda iyo qurunka iyo maaragtay xuduudaha hadda laysku laynhayo oo gaaladu noo kala qoqobtay aan ka haraa oo horta kitaabka ku midownaa gaaladuba haddii laykuu run yahay baybal xun ayagu gacantooda ay ku qorqorteen bay mid ku yihiin oo ku midaysan yihiin inaan annagu kitaabka alla noo soo dejiyey aan ku midoobi weyno waa doqonnimo iyo danuub alla naga galay haddii laykuu run yahay kitaabka haddaan qaadanno inaan ku najaxayno allah noo sheegay haddaan diidnana dhibaatada aan la kulmayna allah noo sheegay bal horta awalan waa inaan shareecada islaamka haddii ilaykuna qaadanaa waxaa haddii ilaykuunaya xiga waa inaan dagaalanaa dalkeenna xoog baa lagu haystaa wixii xoog lagaaga qaato xoog baa haddii ilaykunu yahay lagu soo furtaa haddii ilaykunu yahay soomaalidu waxay tiraada ku mahmaadaan meel hoo u baahan hadal wax kama taro haddii laykuna hadalku waa iska baraarujin iyo wacyigelin dadka la wacyogelinaya laakiin qodobka dhabtaa oo lagu xoroobi karaa waa xabadda gaaladaaba haddii laykuna yahay tirahda mahmaah ingiriisa low is in viral ofgan sharcigu qoriga dhuuntiisu ku jira taasaa runa aan hubka qaadanno weliba haddii laykuna yahay dadka muqdisho iyo meelaha maamulada faasidka ay ka jiraanow waxa aad ku ganacsanaysaan waa mujaahidiinta dhiigooda ilaahay ma qadaree cadowgaas haddii laga soo hor wareego ma ganacsanaysaan xamar ma joogaysaan dabay iyo shiino badeeca ka soo rogi maysaan iyo haddii lakorina yahay iyo turgiga ilaahayna ka baqa dalkiinana haddii layka oran yahay difaacda soomaalidu waxay tidhahdaa cir intuu da'hayo ayaa la doogsadaa maaragtay inta mujaahidiintu dagaalka wada oo gaalada hortaagantahay garab siiya naf iyo maal af iyo adin ku garab siiya wallaahi haddii cadowgu idin qabsado xamar inayna ku ganacsanahayn oo boosaaso ku ganacsanahayn oo baydhaba ku ganacsanahayn sida maaragtay waxaa ku waayanaysa qaataan ku waaya aragnimo qaataan kilirka shanaad haddii laykona sida etoobiya ula dhaqanto sida lagu dhigahayo waad u jeedaan oo gabdhaha loo kufsanayo oo loo laynayo oo ninkii shacaarka diintu ka muuqato loo daldalahayo saasaa haddii laykurinayay idinku soo socoto haddiina gaalada la diririna haddii laykurinaya gaalada la dirira oo iska dhiciya oo dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina difaacda haddii laykurinayay soomaaliyay xasan gurguurte horta waa nin kiristana nasiib darro weeye idinkoo dad muslima sheeganaya nin kiristana inuu idin hogaamiyo oo madaxweyne u aqoonsataan oo uu baddiinii gato oo dalkiinii gato oo idin barakiciyo oo waad aragteen dhulkiibuu ka tarabiil marinaya dadka shacabka ay lahaa war xaggeelaadin damiirkii xaggee idinka aaday soomaaliyay ilaahiin ka baqa oo naftiinna u baqa oo dalkiinna iyo diintiinna dadkiinna difaacda oo etoobiya maaragtay gaalaha xun oo liidata oo haddii lakuuriyo korkooda injirtu ka dareerayso oo faqriya weeye iska dhash gaaloo dhani macaa etoobiya macaa maraykan mid nacfi noo wada lama arko mid walba diintana waa la diriraya oo inuu idin gaalaysiiyuu rabaa barwaaqada dalkiina ku jirtana maaragtay inay gurtaan bay rabaan etoobiya boqol milyan iyo saa'ida waa gaajo bad ma leh haddii lakuurin yahay alitireeya kow iyo soddon sane haddii laykuurinayay la diriraysa markii dambena waa ka xorowda oo etoobiya haddii laykuurinay ka mid badihii ayadaa qaatay etoobiya alitireeya yeelatay marka baddiinay u soo socotaa muuse biixi iyo xasan gurguurta iyo wamaayelihii riddadu idinma rabto inay hadda maaragtay baddii waa gaday dalkii waa gaday shidaalkii waa gaday waxaa u hartay inay idinka idin iimiso oo gaalada tiraahdo dad iibahaan hayna xasan gurguurta saasaa u hartay dad iibahaan haya inuu yidhaaho oo haddii dad la adoonsado haddii laykuuran yahay etoobiya iyo gaalada iyo maraykan uu ka iibsho war damiirkiina xaggee aadeen war dowladdii maxamed siyaad barre ayaa tan ka xoog badnayd xasan gurguurte idinkaana iska dulqaado afgambiyey kuwaanaba maxamed siyaad barre ka xun maxamed siyaad barre diin yuusa lahaane muwaadil buu ahaa oo amxaaradaas iyo waa kii ku duulay gaaloo dhan bannaanku iska marshay saasayna dowladdiisii gaaladu ku majaxaabisoo ku dumisay kanaa ka tabar yar oo maxamed siyaad barre maaragtay ka diin xun haddii laykuurun yahay wadaninimana meel cise haddii laykuurun yahay ka soo gelin oo damiir laawah marka soomaalida saasaan haddii laykuurun yahay ula dardaarmahayaa oo farahayaa maaragtay waana u ducaynhayada waxaan leedahay ilaahay had ku ilaahyo ilaahay ha tuso inay cadowgooda gaalada haddii laykuurun yahay iska dhacshaan waan ugu ducaynhayaa soomaaliyay haddiina saa yeelin oo gaalada iska dhicin waxaa la odran doonaa dad soomaali la yidhaahaa jiri jira markii boqol iyo labaatan milyan oo soomaaliya etoobiyaana laydinku soo daayo haddii laykuurin yahay ayaad ogaan doontaan balaada waxaa la yidhi daba la qabta ma lehe geesa la qabtay leed etoobiyaha laga hortago ka kaca hubka qaata lacagta xasan gurguurta aad haddii laykuurin yahay dhulka uga gadanaysaan oo canshuurta ku siinaysaan hub kala baxa awalan xasan gurguurta rida oo iska cirsha gaal kaafiro ilaahay ka furtay weeye maaragtay tabarxumadiisa waa aragtay afar wiil baa hadda madaxtooyada iyo meelaha lamida inta gashay habeenna iska haysanayaan tabartooda haddii laykuuran yahay waa intaas saasaan kula dardaarmaya soomaalida waa mahadsan tahay nabadoone doctor xanafe dhankaada maxaad u aragtaa in lagu baajin karo xabashi inay bad iyo berrinba ka qabsato ummadda soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim ee soomaaliya waxay u horti kartaa kow soomaalidu inay u midowdo inay dadkeeda iyo dalkeeda ka dhicisato cadowga ka dhacayso inay u midowdo diinteeda inay badbaadsato waa arrin aad iyo aada u culus waa arrin aad u khatar badan waa arrin haddii mar dhacdo aan laga fursan doonin inay qaadato muddo badan iyo dagaalo badan iyo dhib badan inay noqotay qaadanaysaa soomaaliyay maanta idila fududahay maanta iska wareejiya xasan garguurta iyo sheekada uu iska furjo wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu hadday taako maanta soo dhigto etoobiya weligeed ka kici mayso weligeed weligeed wallahi inaysan ka dhaqaaqin way ku dhammaanaysaa waanu ku dhammaanaynaa insha allah waana ka saaraynaa biidni illahi alkariim laakiin waxaa idiin sheegaya soomaaliya maanta jaanis haysataan etoobiya maanta haddii bad rabto ha raasato baddeedii horaato etoobiya baday lahaa jirtay etoobiya dada ku dhaha dhul badle maaha etoobiya baday lahaa jirtay etoobiya sagaashankii ka hor baday lahaa jirtay eritrea leedahay dhulkeeda waa casam iyo ha tagto meesha ha tagto ayaga isku af yihiin ayaga isku luqa yihiin ayaga walaalo yihiin ayaga miyay ka raasato maxay halkan usoo aadaysaa maxay usoo doonaysaa dad baa ku dhaha weligeed etoobiya bad maala xaggee bad kalaa jirtay baddeeda weynay leedahay casabay leedahay dhulkeeda way taqaanaa waxaa idiin sheegaa meeshaas khatar weyn baa ka soo socda qofkii damiir lahow dhallinyarada soomaaliyeeday dadka qiiriinta lahow dadka waxgaradka ahow dadka ka nixi doono ummaddan soomaaliyeed iyo carruurtooda iyo jiilasha dambe ka dhexi doonow maanta halistaas soomaaliya la gelinaya ilaahayna ma qadar subxaana wa tacaala halis weyn weyn weyna kusoo socoto say doonteena waddanka ka yeelaysaa waxay doonteena ka samaynaysaa laakiin maanta ay fududahay axmaqaan xasan garguurta la yidhaahdo wax uu qaban karo iyo wuxuu idiin sheegin male sidii bashaar ahsoo berito cararayaa etoobiya uu carara waana noo muuqataa shaki igama jiro aniga maarata inuu carari doono marka maanta ha laga fikiro dhibaato weyn baa ummadda kusoo food leh ha la kaco qof kasoo qiiran leh qof kasoo damiir leh gaar ahaan meelaha la tilmaamaya hadda inay qabsato ee zaylac iyo badda cas la sheegaya ee si gaar u sheeganayso war dadkaasoo maanta idila gudboon tahay maanta ayay idila gudboon tahay soomaali weyne maanta ha laysku tago qadiyad ka dar ma laha cadowga aan leenahay ee keliya ee diin aan cadow ku nahay ee dhul naga haysto ee soomaali naga haysto ee soomaali gumaadin waxaa nasiib daro ah oo aan aad ugu naxaa hadalka waa dhegaysanaya maarata laga sii daynay ilaaha idinku dhaariye amxaare injiraydii na baabi'isay ee soxamar nagu baabi'isay ee bakaaro nagu baabi'isay ee b m-ka nala dhacday ee bakool baabi'isay ee dadkeeni faarow kormarsiisay ilaaha idinku dhaariye dhiigooda maanta in loo in la yidhaha dhiig bay noogu bixisay war ilaha ku dhiiga najiska ee dhiigooda eeyaha ka liito ninka maanta ammaanay maxaa ka sugaysaan soomaaliya dhiiga etoobiyaanka najiska ah ee intaasoo fooriya nala dhacay ee intaasoo b m nala dhacay ilaaha idinku dhaari waxa laga suga maanta maxay tahay war soomaaliya baraaruga arrin khatara soo socoto waxa ka dhalan doona waa qarax weyn waaye ilaahayna waxaan ka barinaa subxaana wa tacaala in ummadda quluubtooda isku keeno inta waxgaradka waxaan ku baraarujinaynaa ordogan inuu dhulkan qabsadoo raba asaa ka daran ha la dhaafi waddankeena waa ka daranya amxaarka haddii lagu ridaa hal xabad toban xabad ordogan ha lagu rido ilaahayna waxaan ka baryaynaa khatartaas inuu ilaah ummadda soomaaliya ka badbaadiyo waa hagaag maxamuud ugaas adiga ayaa ugu dambeeya maxaad u soo jeedin lahayd ummadda soomaaliyeed oo ku aadan halistan soo wajahday madax bannaanida soomaaliya meeshii ugu dambaysay oo ah badda labo saddex qodob baan hadduu allaydmo aan ku soo koobaya ama aan jeclaa inaan kusoo koobo qodobka koowaad wuxuu yahay waxaan ka tilmaamaynaa etoobiya iyo waxay tahay taariikhdeeda iyo sooyaalkeeda iyo xiriirka naga dhexeeyey iyo maxaan ku idhaahdaa waxa aan isku haynay yacni mujtamaca soomaaliyeeda muslimka iyo mujtamaca nasraaniga ee xabashida ee maaragtay nasaarada ah waxa ay isku hayeen waa arrin qofka soomaaliga ahu maanta uu la socdo oo uu ku baraarugsan yahay oo yacni maqaam kasta iyo meel kasta dadka arrinta aqoonta olowo ay ku baraarujiyaan oo runtii ay ku caddeeyeen waxaa maanta aan jeclahay inaan tilmaamo etoobiya maanta burbur gudaha ku socda horta marka koowaad oo goboladeedii iyo qowmiyadihii ay gumaysanaysay iyo deegaamadii ay ka koobnayd ayaa maaragtay marka laga soo tago deegaanka canfarta iyo dhulka soomaali galbeeda ay gumaysata marka laga soo tago kulligood mid kasta ay maxaan ku yidhahdaa dagaal uu ka holcaya kumanaan ciidamadii dowladdaanhu ay ku riiqdeen dhaqaalihii waddankani uu ku riiqmay hubkii iyo saanadii military ee waddankan maxaan ku yidhahdaa lagu burburiyey saraakiishii waddankan lagu burburiyey nimankii khibradda lahaa ee soddonka sane u dambeysay soomaaliya qaribayey ay ku le'deen waxyaabaha dagaalkaas ka dhashay waxaa ka mid ahaa siyu misfin ninkii la oran jiray oo muddadii ugu dheerayd wasiirka arrimaha dibadda ah laba sano ka hor ciidamadii etoobiya ayaa ilaahay uu qadaray inay madaxa ka toogtaan isagoo god goof ah runtii maaragtay ku dhuumanayo naftiisa kula cararay etoobiya marka maanta xaaladda ay ku sugan tahay runtii oo xaqiiqada ahu waa taas waa in uu burbur gudaha ahu maaragtay uu ku socdo gabaydhoodan uu lahaabaa waxaa ka mid ahayd wixii daaladhaaf badan yaqaan amase doolaalo korkuu dabargo'aa way dhowdahay ee la dumiyaaye isticmaarka geerida dishaa waa damaaciga ujeedku wuxuu yahay isticmaarka geerida dishaa waa damaaciga arrimaha gudaha iyo dhibaatooyinka iyo dagaalada iyo burburka ka socda ayadoo ay jirto ayay waxay u hanqaltaagaysaa maanta inay dhul soomaaliyeed oo hor leh runtii ay qabsato ciidamo hor leh ay dhulkii soomaalida geliso dhulkii ay haysatay ee dhulka soomaaliyeeda inay sii adkaysato isku dayeysaa arrintaas waxaan leenahay insha allahu tacaala waa arrin horta burburkeeda soo dadejinaysa oo sahlaysa oo maxaan ku irahdaa runtii cimriga dowladdan guunka ee nasaraaniyadda ah maxaan ku irahdaa soo cimri degdeg ku ridaysa dhanka kale kooxdan maaragtay dabadhilifka ah oo gaala raacyada ah oo muddadii boqol iyo kontonka sana ahayd ee u dambeysay shisheeyaha duulaanka waddankan ku ahaa kabaha uu xiran yahay u ahayd iyadu waxaan ku celinayaa mar kasta doorkoodu inuu yahay hoosaasin inay mujtamacan inay hoosaasiyaan oo ay cadowgiisa ka qariyaan oo ay indhaha ciid ugu shubaan inay shaqadoodu ay tahay wax kale oo arrintaa ka bedel oo ay hayaan oo shaqadoodu tahayna taariikhdooda iyo ficilkooda iyo mustaqbalkooda midna inaan laga soo helaynin kun sano oo fursad ah haddii la siiyo sidaana ay ku socdaan shaqada ay hayaanna ay sideeda u hayaan marka taa laga soo tago oo nimankaasna roolkooda iyo doorkooda iyo taariikhdooda ay sidaa tahay mujtamaca soomaaliyeed maxaa la gudban baa ka dhalanaysa meesha oo su-aasha maaragtay sida dabiiciga halka uga dhalanaysa ay noqonayso mujtamaca soomaaliyeed waxaa la gudboon wixii labada kun iyo lixdii la gudboonaa in uu qaato oo uu ciyaaro doorkii labada kun iyo lixdii uu maaragtay u ciyaaray in etoobiya maanta loola dagaalamo sidii labada kun iyo lixdii loola dagaalamay maxaan ku yidhahdaa in ciidamadeeda waddanka soo galay loo xasuuqo sidii xilligaa loo xasuuqay in maxaan ku yidhaahdaa maanta mujtamaca soomaaliyeed iyo ummaddu ay fahanto taariikhdii etoobiya maanta meeshay ka timid lagu celin lahaa maanta in la taagan yahay oo fursaddii la haysto etoobiya maanta is haysata oo hal ninuu u taliyo oo hal meel ciidankeedu ku amar qaato oo hal qadiyadda ku socota inaysan jirin etoobiya kala daadsan oo habqana oo qoomiyad qoomiyad isku haysata oo tigreegu xabashadu uu xasuuqayo xabashadu tigreega xasuuqayso oo maxaan ku irahdaa oromadu aysan arki karin labadaba oo maxaan ku irahdaa saraakiishii ciidanku midba midka kale iska ilaalinaya ama ikhtiyaalayo oo ciidamadii xataa soomaaliya wada joogay ee qoomiyadaha kala duwan ka tirsanaa ay saldhigyadoodii iyo xiryahoodii ay isku laynayaan etoobiyadaas ayaa maanta u hanqaltaagaysa inay dhulkii mujtamaca soomaaliyeed een ay qaadato mujtamaca qoomiyad qoomiyad aan isku dagaali karin oo hal qoomiyada mujtamaca diin aan isku dagaali karin oo hal diin oo wada muslim ah mujtamaca hal luuqad lahoo wax kale isir iyo kala qoqob oo dhex yaalla aysan jirinin mujtamac runtii haysta wax kasta oo fursad ahayd oo saamaxaysa inuu inta midooba cadowgiisa mid u noqdo uu iska caabiyo sidaa darteed arrinta keliya iyo waxaa u furan mujtamaca soomaaliyeed xilligan waa intaa waxaan ku darayaa mujtamaca soomaaliyeed waxyaabuhu haysta waxaa ka mid a maanta meel cidla inuus waxba ka bilaabaynin ee dowlad dhisan oo khibrad shan iyo toban sana ah oo dagaal oo siyaasadeed oo maamul oo dhaqaale oo ijtimaaci luhu inay maaragtay maanta dhulkii ka jirto qaybtii ugu muhiimsanayd ee ugu badnayd ee ugu ballaarnayd ee ugu khayraadka badnayd inay maanta ka talinayso muddo shan iyo toban sana ah dagaalkaana ay waddo oo ay shan iyo tobankaa sano maaragtay hurinaysay shisheeyaha kala jinsiyadaha duwanna ay jebisay maxaan ku irahdaa boqolkii kun oo ciidamada kala jinsiyada duwanada ah ee mar kasta waddankan lagu soo gurayana ay maaragtay muddadoodii magac kastoo loo bixiyo ay soo dhammaatay dowlad kastana maanta ay ka fakerayso sidii ay ciidamadeedii maxaan ku irahdaa ay ula bixi lahayd marka nasaarada etoobiya laga reebo sidaa darteed mujtamaca soomaaliyeed waxaa la gudboona waxaa weeye xarakatu shabaab mujaahidiin iyo ciidanka soomaaliyeed iyo daraawiishta casrigan ee nasaarada xabashada maxaan ku irahdaa cidda keliya ee maanta hortaagan ah in ay maaragtay taageero cudud iyo ciidan iyo caqli iyo siyaasad iyo dhaqaalaba ay ku kordhiyeen waddankoodii iyo dhulkoodii la haystay iyo kii la damaaciyeyna ay sidaa maaragtay ay ku xoraystaan haddii kale waxaa ka dhalanaysa dee inay maaragtay oromada iyo guraagada iyo hadiyada maaragtay inta dhulkoodii la qaatay waxna la nasaareeyey waxna la xasuuqay waxna la qaxiyey inay noqdaan wax diidaya inay arrintaasi dhacdo oo ay xaqiiqo waaqica noqoto ma diideyso ma jirto haddii tilaabo arrintaa ka soo horjeeda runtii iyo iska caabini iyo jihaad iyo dagaal ciddiya ku dagaalana aan xaqiiqatan aan lala imaanin intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynay heshiiskii ankara ku dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya kaasoo uu xasan sheekh ethoobiya ugu saxiixay badda soomaaliya barnaamijka waxaa nagala qayb galay oo aan u mahad celinaynaa doctor xanafi cabdisheekh aadan maxamuud ugaas iyo nabaddoon fartaag tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد وازألي يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون